bangiga dhexe ee somalilan iyo ururka sariflayaasha ee wadajirya shalsayadihii liiswal ku tarow xaalada sarafka iyo xasiloonida suuqa sarafka ee somalilan weyne heliisgun lamada dhinac in shal saxiixay wakiilo ku shal dareera bangiga dhexe iyo ururada saraflayaasha wadajir heliiskun yoweyba uu soo fududaayay la dareerowka dhaqdhaqaaqa sarafka iyo ku horseedowka suuqa madow waana weyba hanaan bangiga dhexe ee somalilan uskala dareerow xaalada sarafka iyo isbedelkaga koyow gudoomiyaha ururka saraflayaalka wadajir oo ku dawahay saxiixa heliskun yo sharaxi wale isu ku taro doono suuqa sarafka saasaatowna wayba usi sheegay in shaqada ururka saraflayaalka iyo bangiga dhexe iyo markaasayti fududaado doonta qodob koowaad heshiiskan ku xusan labada qodob runtii maanta ku seexayno waxaa saldhig u ah laba qodob oo ka koowaad yahay in la fududeeyo hanaanka la socodka xogta suuqyada sarifka si loo ilaaliyo maslaxadda dadweynaha iyo macaamiisha adeegsada suuqyada isku sarifka lacagaha qalaad xog helidda suuqyada sarifka waxa ay baanka dhexe jamhuuriyadda somalilan ka caawin doontaa sidii baanka dhexe jamhuuriyadda somalilan xoogaga lagu noqon lahaa la socodka suuqyada sarifka wakiilo ku shal dareera shirkado dahabshila guruub iyo telesom yo sheegay iniyoo hadhawaayeen heliskun saasaatowna marwalbiyo kula shaqeeyi doonaan bangiga dhexe walaagaha ka korra xaalada sarafka ee suuqa tacaala annaga shirkad ahaan de wixii rosijarada iyo xeerarka dalku inoo ogol yahay oo heshiisyada qaabka loo galay iyo wixii aynu dee kolley horena waa laga yaabaa inaynu kulamo hore loo yeeshay ayuunbaynu insha allahu tacaala aynu wadaagi doonaa taana waan soo dhaweyneynaa markaa shirkad ahaan waan soo dhaweyneynaa doorkayguna waxa weye de inaan ka qeyb qaadano wixii heshiise ama proceduresee baanku maadaama mar walba baanka la shaqeyno hal fikradoo agaasimo mar dhawed halkan ka jeediya application central banku sameynaya waxay xoojinaysaa in inay la socdaan dhammaan activitigii taasina waxay keenaysaa inuu suuqii madooba meesha ka baxo
gudoomiyaga bangiga dhexe ee somalilan cabdinaasir axmed xirsi ya sheegay in faa-iido weyn iyo inka jarta guud ahaan somalilan heliskun weynus sheegay in markaasayti walbadanku taro doonta in war lagu qoobado suuqa madow ee sarafka heshiiskan marka uu hirgalo waxaanu rajaynaynaa in baanka dhexe horta uu u yeelan doono awood buuxda oo oversidekiisii uu soo ceshan doono oo uu ku maamulayay suuqa sarifka lacagaha waxaa kale oo baanka dhexe awood u yeelanayaa inuu helo xogta sariflayaasha oo dhammaystiran wuxuu awood u yeelanayaa inuu ogaado lacagaha suuqa ku jira hadday tahay dollar iyo hadday tahay shilin isagoo halkaa markaa ka xadidi doona ama kasoo saar ka ogaan doona sablayga iyo dhimaanka doolarka iyo shilinka somalilan ee suuqa yaalla